dabley ayaa ku dishay tuulada maleeley oo ka tirsan degmada dhadhaab toddoba qof oo laba ay dumar yihiin saacadihii hore ee saaka dableydani ayaa waxa ay ku dhex dishay saddex nin oo uu imaamku ku jiro gudaha masaajidka tuuladaasi weerarkaasi waxaa si xooggan u dhaleeceeyey ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka kenya faarax macalin oo ka qayb galay aaska dadka lagu laayay malaaley cashe ibraahin aadan cashe cuud ayaa la xiriirtay waxayna ugu horreyn weydiisay sida u arko dilkan shil ka dhacay waxa weeyaan dad rayid aho masaakiin ahoo tuuladoodii jooga ayaa la laayay oo in kamid a hataa masaajidka lagu laayay saddex qof aa masaajidka lagu laayay runtii waa wax aada iyo aada u naxdin badan waxaa laayayna waa dee burcad burcad burcadna waad iska garanaysaa niman burcad ahoo weli ma la hayo dhabta lama hayo oo sugidda lama hayo laakiin waa waa un qaadicu dariiq waa un dariiq goys weeyaan oo burcadi xaggee ka dhacda marka waxay ka dhacday meel dhadhaab u jirto adigu labaatan kilomitr meelaha hadday ka yareenba marka ma meel tuulahba mise waa meel ka tirsan dhadhaab bay ka tirsan tahay waa tuulo weeyaan tuulo waxa weeyaan degmada dhadhaab ka tirsan waa tuulo maaragtay degan oo iskool leh oo maaragtay dad fiican ay degan yihiin weeyaan marka faarax macalin waxaa na soo gaaraysa in dadkan la laayay in lagu laayay goob masaajida dhexdeeda taas ma jirtaa ha ha dhowr qof baa masaajidka dhexdiisa lagu dilay imaamkii ku jiro maxaa loo malaynayaa markaan dhacdadani in ay keentay waa burcadnimada soomaali oo dhan ba ku habsatay weeyaan oo ilaa iyo xuduudka ka shishay iyo ka sokay iyo waa un dadkaa un hubaysnaa oo cid kastaba leh laakiin hadda desardi kuma oran karo sababtaasay u sameeyeen iyo asbaabtaasaa loo sameeyey kuma dhihi karo laakiin dee waxaa un kasoo qaadanaysaa dad un qaadicu dariiq weeyaan dad un maaragtay burcad aho cid kastaba iska dhibaan weeyaan marka qabiilna ma laha diinna ma laha waa wax ay yihiin ma laha marka dadka waa dad iska khariban weeyaan oo waa masaa'ibta soomaaliya hadda qabsatay sanadaha dambe oo dhanba kuwa qaranka kenya kamid iyo kuwa soomaaliya kamid iyo meel kastay ku nool yihiin waxyaaba maarata ilaahay maarata in lala ducaystan ku bahan
mudane faarax laakiin burcaddu inta badan waxbay dhacdaa laakiin markay noqoto in masaajid dad loogu galo oo la laayo taasi soo macno kale ma bixinayso ma hadda ma garanayo ila baaritaankii lama lama lama conclude garayno waxaana maarata tuunka iyo kutrekuteentaasna wax qiimo ku fadhida ma aha marka anagu dhanka iyaga bilcadindeekayn ilaayo haatan marka markii la helo unbaa la ogaan karaa waayo wax maaragtay loo geystay iyo wax ay ka socdeen iyo meel ay u socdeen iyo dan ay kala hayeen oo dhanba waxa dhacdaada weli ma jiro marka laakiin waa un waa waxaasa waxaasaa ku badan waayahan dambe oo dhanba dadka wadada gooyo oo dadka iska laaya way isla badan yihin aada iyo aad marka wax meel dana la dantay lahaayeen garan kari mayso garan kari mayso waa un marka la baaro oo hadda ciidan baa ku baxay aada u fara badan meel kastana waa waa waa looga soo duulay waxaan isleenahay waanu waanu la heli doonaa waan la heli doonaa maray ahaataba mudane faarax macalin degaankaasi shilka uu ka dhacay maanta waxaa nagu maqaalo ah amaan ognahayba inuu ka mid yahay degaanada adiga lagaa soo doorto marka bal haddaad u fiirsato degaankaasi iyo dhaqdhaqaaqiisa xagga rabshadaha markaad fiiriso iyo xagga dhaqdhaqaaqyada sida aad sheegayso hadda masaajid baa dad loogu galay oo waa la laayay marka ilaa intee in la eg waad ka warqabtaa dhaqdhaqaaqyada ka socda degaankaasi gobolka gaarisa oo dhanba waayahan dambe waa dhibaato badan baa iska jirtay oo waxaas maaragtay wax tiro dhaashay baa iska jirtay oo argixiso oo falal badan oo gaaris lagu sameeyey oo maaragtay dhadhaabta lagu sameeyey xariha qaxootiga lagu sameeyey agagaarka dhadhaab ilaa iyo xuduudka inta uu intuu yahay oo dhanba marka waxaan kulli waa un wax maaragtay spiel over wax un maaragtay dhibaatadii ka jirtay soomaaliya unba un annaga si un noogu habsatay muddo dheer marka way iska sii walwaalan haysaa oo way sheep iyo form cusuban bay qaadanaysaa maalin kastaba marka waa waa waa wax maaragtay dawladda inay si adag oo gacan adag ay ugu howlgasho loo baahan yahay lase xumo dawladda ayaa yaad moodaa inayba dawladba jirinba meesha muddo dheer hadda marka taana hadda mid annaga keli gobolka annaga keli ku saabsan maaha weli waktiyadan hadda ay doorashada soo socoto ma fahmi kartid ma siyaasad baa looga dan leeyahay oo dana siyaasad miyaa looga dan leeyahay sifa dadkaas argixisa loogu beero aynu codayn wax kastaa suurtagal iska ah laakiin eedda annaga hadda dawladda maan saarayna maxaa dhe waajibka dawladda ay leedahay oo ugu weyn waxaa weeyaan inay ilaaliso nafta iyo maalka shacabka waddanka ku nool marka ilaa iyo hadda ma suuro gashay in la helo wax raada oo ku saabsan dadkii dilkaasi geystay waa lagu taagan yahay raadkoodii waa la daba socdaa saan kugu sheegay markii horeba dhinacyo badan baa looga soo baxay raadkoodana waa lagu taagan yahay marka waxaan islenahay wakti aan fogeen islamaantanimadaba inay is helaan baa ya yaan yaan yaan rajaynana iyaga iyo ciidamada ammaanka warbaahinta qaar ayaa tirada hadda ad ii sheegtay saddexda qof ee dhimatay intaas ka badinaysa marka ilaa iyo waa tod wa waa to toddoba qof toddoba qof saddex qof masaajidkaa lagu dilay laakiin waa toddoba qof guud ahaan waa shan raga iyo laba dumar ah dumarkana masaajidkaa lagu dilay iyaguna maya maya maya dumarka masaajidka laguma dilin xmadii un raggii ka cararay masaajidka oo lala cirsanay unbaa dumar soo baxay iyadana ku dhacday kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka kenya farax macalin oo qadka taleefonka ugu warramayey cashe ibraahin aadan caashacuud oo markaasi uga warramayey dad maanta lagu laayay masjid ku yaala tuulada maleley oo ka tirsan degmada dhadhaab